bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena habeenimo aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka tacsiyey geridii ku timid ugaaska guud ee beesha mursade odayaashii waxgaradka beesha muduloodda ayaa ka tacsiyey geridii ku timid ugaaska beesha mursade wafdii hogaaminaya madaxweynaha maamulka galmudug ayaa gaaray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka midooda odayaal ka tirsan mid ka mida beelaha soomaaliyeed oo ka cabanaya maxkamadda ciidamada qalabka sidaa dowladda soomaaliya oo sheegtay in hornaanta sanadkan gaar ahaan bisha februar la bilaabi doono soo saarkii shidaalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan gabagabo ayuu marayaa armihii ku saabsanaa doorashooyinka dalkaasi maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ardayahe dadkeeniyo waalidkiina ha deersado calankaa dhashiiniyo dalkuwaydin ogeysiis ogeysiis waxaa laydin ogeysiinayaa in jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabshay u b s xarunteeda muqdisho ay bilaabayso diiwaangelinta ardayda cusub jaamacaddu waxay bixinaysaa waxbarashada heerarka shahaadooyinka mastarka iyo b h d-ga sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey jaamacadda koorsooyin cusub sida masters in blue economy and maritime security masters in energy economics and governance sustainable water resource management and climate change adaptation haddaba haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto ardayda jaamacadda ku biiraysa sanadkan wac nambaradan si aad u hesho faahfaahin eber lixal afar labaatan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo saddex ama eber lix hal saddex sagaal sagaal sagaal sagaal eber lix ama kala xiriir jaamacadda imeilka admissionis at africa u p s o r g fursaddan waxay soconaysaa ilaa iyo tobanka bisha oktoobar ee haddaba ka gaar ballanteennu waa u p s fadlan wac nambarada kale ah eber lix hal afar labaatan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo saddex ama eber lix hal saddex sagaal sagaal
ardayahe dadkeeniyo waalidkiina ha deersado calankaa dhashiiniyo
intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka tacsiyey geridii ku timid ugaaska guud ee beesha mursade ugaas cabdulaahi ugaas xasan ugaas farcadee oo isaguo ku dhintay dalka sacuudi arabiya madaxweynaha ayaa ugaaska waxa uu sheegay inuu ahaa in inta badan kasoo shaqeeya arrimaha nabadeynta gudaha dalka soomaaliya dibuliiska dowlada soomaaliyeed iyo weliba qareenimada dalka wuxuuna ilaahay uga baryay inuu jannadii firdowsayd ka waraabiyo heelkii qaraabada uu ka tageena samri imaan ilaahay uka siiyo odayaashii waxgaradka beesha mudulooda ayaa ka tacsiyay geridii ugaaska ah guud ee beesha ah mursade imaamka guud ee beesha abgaal imaam daahiro ugaas maxamuud cali ugaas oo iyagu ka mid ah hogaanka beesha mudulooda ayaa ka tacsiyey geridii ugaaska beesha ah mursade
لله وإنا إليه بسم الله الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa hadda isoo gaartay miisaan weyn oo aada iyo aada u xanuun badan walaalkeen ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas farcade ilaahay kitaabkiisa mida allah ka siiyo qabrigiisana allahu waasiciyo jinamaciina allah siiyo intuu ka tegay iyo dadkuu duubka uhay dhammaantoorna sabr iyo imaan saadaqa allaha ka siiyo gadaashiisana ilaahay heerka ma fidneeyo waxaa baxay nin qaala waxaa naga baxay nin duubabka hawiye miisaan weyn iyo macno iyo malgeyo iyo sharaf ku lahaay asaga iyo bahdiisaba ilaahay yaa naga jeclaaday gurigiisa rumaado haddii ilaahay adnuu aaday waqtigiisa inta ku ekaay waxaan ilaahay ka baryaa waxaan ilaahay ka barya ilaahay kitaabkiisa midig ilaahay ka siiyo waxaan ilaahay ka baryaa jina fardoos aclaa in ilaahay ka waraabiyo geeridiisa siday ugu maqaalaa waxaan maqlay inuu xaramka ku dhintay rabbigay subxaana wa tacaala koomkan adduunyada meel ka baraka badan amba ka qurux badan amba ka sharaf badan oo baytullaahi xawaasan xaramka ah ma jirto ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay waxaan ka baryaa haddii ilaahay idma jirna maci in ilaahay siiyo in ilaahay inta uu ka taga dhayaxasan ilaahay ka dhigo in taladii adiina uu ka tegay dariiqsan ilaahay u helo si guudna waa uga taxsiiyo doonya haddii ilaahay mudulood hiraab iyo hiraab iyo hawiyaba haddana si hordhaca maadaama uu nin dhegay ahay maadaama uu nin walaal ahay maadaama aniga shaqsiyanka imaam daahiran uu miisaan weyn iyo xurmeeye sharaf igu lahay si hordhacaan aniga haddii ilaahay walaalkay cali cabdullahi bood uga taxsiyahayna ilahay waxaan ka barinaa sabar iyo iimaan saadiq ah ahaladii caruurtiisii bahduu duub ku ahay dhammaan allah ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga inaa lilahi wainaa ilahi raajicuun inaa lilahi wainaa ilahi raajicuun Eh, allah u naxariisto walaalkeen ugaas cabdulahi ugaas faraxde oo maantay eh, ku xijaabtay carada barakeysan ee maka almukarama ilaahay waxaan uga baryaynaa qabrigiisa inuu u nuuriyo runtii waa nin nasiib badan maanta oo jimco ah qof ilaahay ku oofsada xaramka ilaahay waa nasiib aan la wada helin marka eh, waxaan leenahay allah u naxariisto qabrigiisa mar kale allah u nuuriyaan leenahay insha allahu tacaala Eh, saaxiibkay cabdulaahi ugaas ugaas cabdulaahi ugaas farcade wuxuu ahaa saaxiib qaali ah wuxuu ahaa ugaas soomaaliyeed muddo badanaan wada shaqaynay runtii qof muxtarima karaamo badan sharaf badan uu ahaa waxaan uga tacseynaynaa ehelkiisii ilmihiisii xaaskiisii qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed o dhan waan uga tacseynaynaa aniguna waa isaga tacseynaynaa halkaan meeshaas waxaan ku weynay ruux yacni qiimo leh oo qaali ah hada- laakiin hadee kullu nafsun daaqitu lmowt qof walba uun meydka waa dhimanaysaa qof walba saacaday leedahay waa uun wax la wada sugaayo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo asagana u naxariisto waxaana leenahay samar iyo iimaan qoyska waxaan leenahay gaarka iyo caruurta iyo hooyada iyo kulli dhammaan iyo waalidiinta iyo ehelka dhan waxaan leenahay sabra xilligaana waa un meesha waa waa xilligii sabarka uu uu maarata ugu muhiimsanaayo oo in la sabra ay ahayd marka asagana waxaan u leenahay allah u naxariisto allah u naxariisto allah u naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahabalaas oo lagu
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in horraantaha sanadkan gaaraan bisha februari gudaha dalka soomaaliya laga bilaabi doono qodista shidalka kaas oo qeyb ka ah heshiiskii dowladaha dowladda turkiga ay soomaaliya wada gaareen markaba kuwa shidaalka baara ah oo dowladda dalka turkiga horey usoo dirtay ayaa lagu wadaa inuu xiliyadan soo gaaro xeebaha dalka soomaaliya islamarkaana horey sida loo sheegay baaritaano uu ka sameeyey qeybo ka mid ah xeebaha dalka soomaaliya axmed xaashi carabi agaasimaha wasaaradda batroolka ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in sanadka gaaraan bisha februari la bida- la bilaabi doono soo saarista shidaalka gudaha dalka soomaaliya
by february march naga sii yar insha allah waxaan rajeyneynaa markabka shidaalka qudila soomaaliya inuu yimaado ceelkeena la bilaabo bisha hadda soo socota octoobar ee bilowgeeda waxaa dalka imaan doono een, markab oo ay leedahay dowladda turkiga oo saddex bilood oo ka mid a qaatay ee, oo ku yaallo from mareeg oo galmudug ka tirsan ilaa iyo xardheer ilaa hobyo aaggaas ku teedsan Een, runtii saa la socotaan oo horumar ah dowladnimada waxa- sideedaba laga shaqeynaya waxaa waaye dowladdu waxay ka shaqeysaa kow security iyo nabad inay ka shaqeyso oo dadkii nabad iyo ammaan u keento labo in stabilisation waxa la sameyso oo dalkii deganaan iyo xasilooni siyaasadeed inay dalka kusoo celiso saddexna wasaaradaha dalka waxay ka shaqeeyaan in shuruucda iyo regulationka ay dadka dowladda u sameeyaan iyo dadka sidii haddaa la sheegaya dowladdu waa shacabka iyo dadka u shaqeeya dowladda oo iskaashaday marka annaga waxaan ka shaqeynaynaa marka maadaama aan dowladdu nahay oo meeshaan dowladdu u taagnahay dowladdu wakiil ka ahay een, nabadgelyadii dalka aan ka shaqeynaynaa oo hay-adihii dalka qaar ka mid ah qaabilsan stabilisationkii deganaashihii dalkan ka shaqeynaynaa oo waa muhiim dalka siyaasadiisa inay deganaato oo waa mid dowladdu maanta ay ka shaqeynayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo Ee, gobolladii oo dhan iyo wax walba aa arkaysaan sida loo wada shaqeynayo u wanaagsan tahay midna waa midda kale oo shuruucdii iyo xeerarkii la sameynayo si dalkii horumar iyo barwaaqo ku gaaro soomaaliya laba kun toban iyo afartii waxaa laga sameeyey waxa la yidhaha seismic data oo shidaalka dalkeena lagu baarayo laga bilaabo from hobyo ilaa iyo maaragtay la geeyo kismaayo Ee, wax 2D da- 2D seismic data la yidhaha laga sameeyey analysa lagu sameeyey dalkeena waxaa la ogaaday wax soddon bilyan ka badan oo shidaal ah intaas keliya inay ku jirto Een, shidaalkaas ilaa muddadaas waxaa laga soo shaqeynayay sidii loo soo saari lahaa oo maaragtay dalka looga soo saari lahaa shuruucdii lagu sameyn lahaa sharcigiisii waxaa la baasgareeyey sanadkii laba kun iyo labaatankii hay-addii ka shaqeyn lahayd oo regulatory boarding ahayd oo waxaas xeerarka ilaalin lahayd waxaa la sameeyey laba kun iyo labaatankii kadib waxaan ka shaqeynay xeerkii iyo shuruucdii iyo canshuurihii iyo habkii iyo maarata b s a waxa la yidhaha production share agreement ex- eh, sharciga canshuuraha ee beriga waxyaabahaas oo dhan aan ka shaqeynay wixii dhan markii la diyaariyey kadib waxay noqotay in heshiis la galo waxaan galnay ilaa haddeer lix iyo toban bloog oo saddex iyo toban bloog oo ka midana badda ay tahay soomaaliya saddex bloogna ay ka mid tahay dhulka beriga soomaaliya ayaa wasaaraddeena waxay u bixisay contract ama heshiis waxay kula gashay shirkado caalami ah oo adduunka jiro oo
madaxweynaha maamulka galmudug wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo garoonka ah cabdulaahi yuusuf ee magaalada gaalkacyo kusoo dhaweeyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta magaalada ee dhinaca galmudug ayaa waxaa madaxweynuhu inta uu ku sugan yahay magaaladaasi uu kulamo ula qaadan doonaa odayaasha waxgaradka maamulka degmada ah gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhinaca galmudug ay sidoo kale warar soo baxaya sheegayeen inta uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qorqor oo kulamo uu la qaadan doono madaxweynaha maamulka puntland sheed cabdulaahi danow isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo xarunta ah gobolkaasi muduga guud ahaana warka habeenimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel